بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار intaas kadib mahad ilaahi subxaana watacaala ayaa iskale mahad oo dhan ilaahi subxaana watacaala naga dhiga dad muslimiin oo ducaad ah nana waafajiye manhajka salafka inaan dadka u yeerno walaalayaal waxaan ka bilaabaynaa meeshaan duruus aan ku magacawnay duruusun fi lmanhaj oo aan ku sharxayno manhajka jamacat اlictisaam bilkitaabi wasunna manhajka jamaacada iskale waa jamaacada macruufka oo la yaqaano oo ah jamaacada salafiga oo soomaaliyeed ayna kula kulansan yihiin culummada u mashhuursan dacwada salafiga ah ee soomaaliyeed in muddahana ku howlaneed kana shaqaynaysa sida ummadda soomaaliyeed dacwada saxda ah iyo diinta ay u soo noqon lahayd si adduun iyo akhraba loo liibaano sababta keentay waxa weye walaalayaal maadaama wakhtigan mucaasirka la joogo waxyaalo fara badan isku qasan yihiin in jamaacadu ay manhajkeeda iyo waddada ay ku soconayso ay caddayso aad baa loogu baahan yahay waana shay looga dayanayo culimmadii horeo salafka ahaa inay caqiidadooda ay caddeeyaan inay manhajkooda caddeeyaan gaar ahaan marka wax isku darsoomaan waxyaalo fara badan isku ekaadaan in dadka aad maaragtay wax loogu caddeeyo waa loo baahan yahay gaar ahaan waktigan dee mucaasirka ah oo jameecooyin fara badan iyo dacwaad fara badan ay jiraan oo meelo fara badan ay ka shaqaynhayaan in marka jamaacadan la ahaato jamaacad la fahamsan yahay manhajkeeda iyo caqiidadeeda iyo waxay aaminsan tahay aad baa loogu baahan yahay manhaj hore ayaa jira oo mukhtasar ahaa oo jamaacada u qornaa isla manhajkii taqriiban weeye waxaana loo baahda in xooga la faahfaahiyo oo la tafsiiriyo masaa'il oo la caddeeyo si dadka qaarkood aysan maar aysan khalad u fahmin marka mujmalkiisii iyo mukhtasarkiisii ayaa la faahfaahinhayaa macaani fara badan iyo kelimooyin fara badan ayaa lagu darahayaa manhajkan diyaarintiisa iyo faahfaahintiisa waxaa loo xilsaaray allajna daa'ima lilbuxuuth waliftaa lajnadan ama guddiga jamacada u qaabilsan cilmi baarista iyo fatwada u qaabilsan oo culimmada u waaweyn ah ayaa loo xilsaaray muddo aan hore culummadiina aad bay runtii iskuu mashquuliyeen sida loo diyaarin lahaa jalsooyin fara badana way qaateen si manhajkan loo akriyo loo muraajaceeyo oo maaragtay loo saxo wixii ku jira oo an cibaarooyinka iyo kelimooyinka aada loo kala doordoorto fadhiyaal fara badan oo ka dhacay meelo fara badan waddanka gudihiisa u badan ayaanu maaragtay aan qabanay fadhiyadaas taqriiban ilaa toban fadhi meelahaas ayay gaarahayeen culummadu waaweyn oo jamaacaduna runtii way soo xaadirahayeen qaarka dibadda jirana waa loo gudbiyey oo maaragtay waa loo diray in manhajkan ay kasoo maxaanku rahay diyaarintiisa iyo kawarbixintiisa iyo ay ka qayb qaataan dhammaantoodna bixamdi illahi tacaala waa noo soo jawaabeenoo manhajkan way ka warqabaan marka saas baa manhajkan diyaarintiisu ahayd manhajka marka la diyaarinhayey masaadirta iyo malaajicda salafka oo caqiidada iyo maaa ku saabsan iyo manhajka aad baa loogu noqday ama ha noqdaan qaar mutaqadimiin culummadii hore ama ha noqdaan culummada mucaasiriinta ah kulli baa u wada noqonay anagoo ka faa'iidaysanayna runtii yani qaar ka mida masaajidta muxaasirka aad aan uga faa'iidaysanay oo cibaarooyinkooda iyo siday u tacbiiriyeen siday usoo dhoweeyeen masaajisha qaarkeed ayaana cajabisay markaasaan ka qaadanay qaarna naskooda ayaan qaadanay qaarna taqriib macnahooda ayaan soo dhadhoweynay waxaa ka mid a kitaabka la yidhahdo siraaj ilwahaaj liabi xasan almahribi waan uga faa'iidaysanay waxaa la mida kitaabka la yidhaaho alkuliyaat uu leeyahay sheekh cabdiraxmaan cabdilkhaadir xafidh allah taala sidoo kale baan ka faa'iidaysanay sidoo kale kitaabka la yidhaaho wasiiqat tarshiid alcamal aljihaad ayadana ka faa'iidaysanay iyo maraajic kaloo fara badan oo runtii qaarkeed lagu arki doono maaragtay maxaanku iraha markii si fiican loo daabaco aan tilmaami doono biidn illahi tacaala waxaan rajaynaynaa insha allah manhajkan inuu noqdo manhaj aad dadka muslimiinta ah ay ka faa'iidaystaan guud ahaan gaar ahaana dadka ducaadda ah kasii gaar ahaana dadka ducaadda ah salafiyiinta ay ka faa'iidaystaan insha allah tacaala baan rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa inuu xataa uu noqdo manhaj ay ka faa'iidaystaan ducaadda salafiyiinta oo caalamka islaamka rag badan culamo ahna insha allahu tacaala waa la xariifnay inay bal maaragtay ay nala arkaan oo wixii naseexa ama wixii maaragtay ay ku biirin karaan ay nagu biiriyaan ayagana qaarkood waa noo soo jawaabeen waana ka faa'iidaysanay mawaaxadooyinkooda insha allahu tacala welina waan wadaynaa insha allahu tacaala xiriirka iyo ka faa'iidaysiga walaalayaal manhajka asaga ah waa manhajkaas yani ku salaysan kitaabka iyo sunnada jamaacada iskale magaceeda iyo manhajkeeda yani aad bay iskugu muuqdaan oo jamacat اlictisaam bilkitaabi wasunna in kitaabka lagu dhego iyo sunada nabiga sala allahu calayhi wasalam lagu dhego ayagoo fahamkii salafka saalax loo noqon hayo manhajkaas ayay jamaacadan aaminsan tahay waana manhaj kelimooyinkaas waa ku filan laakiin maadaama uu iska badnaa ay iska badan tahay fitantu iska badan tahay buuquna badan yahay waxyaalo fara badan isku khaldahayo in la tafsiiliyo ayaa maaragtay ayaa loo baahday manhajka macnihiisu waxa weeye in maaragtay dabcan wado cad lagu socdo wado cad la qaado oo dhan kasta ah kelimada manhaj marka haddii luqa ahaan aan ugu noqono waxaa laga soo qaatay annahaj ama nahaja oo macnaheedu yahay waa caddaaday annahju adariiq lwaadix markii loo noqdo kutubta macaajimta loo noqdo iyo qawaamiista luqada carabiga waxaa arkaysaa kelimada almanhaj iyo kelimada alminhaaj iyo kelimada annahj inay isku macno yihiin oo macnaheedu yahay aariiq alwaadix waxaa kaloo la yidhaahaa anhaj aariiqu ay istabaana wadadii waa caddaatay istabaana wasaara nahjan buu noqday waadixan bayinan waxaa kaloo la yidhaahaa nahajtu ariiqa wadadii baan maray idaa maaragtay idaa bayantahu wawdaxtahu markii wadada aad maarata cadaysid oo aad ku socotid ayada waa loo isticmaalaa oo idaa salaktahu marka macnahaas ah wadada cad oo lagu socdo oo la caddeeyo kelimooyinkaas iyo macaanidaas ayuu ku wareeganayaa kelimada manhaj la yidhaahaa markii aad fiirisid xagga qur-aanka ah kariimka ah waxaa soo aroortay kelimada ah alminhaaj likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja marka xuma mufasiriintaay waxay ku magacaabeen shircatan wa minhaajan ay sabiilan wa sunnatan wado iyo dariiqo qaarna waxay yidhahaan sunatan wa sabiilan si loo kala horumaryaba sida ibnu kaiir uu sheegayo iyo ibnu jariir tabari marka shircatan wa minhaajan shircatan sabiilan bay leeyihiin minhaajanna sunnatan ama waa laistabamariyaa almuhim marka waxa weye wado cad oo la qaadahayo oo lagu soconayo weye kelimadaas macnaheeda waa dariiqo midka nebigu sal alay waslam asagii lahaa waxaa ahaanaysa khilaafo calaa minhaaji nubuwa ah bimacnaa dariiqadeedii ku socota culammada mualifiinta oo kutubta alifana magaca minhaaj ama nahji ah way isticmaaleen sida kitaabka caanka ah oo la yidhaaho minhaaji sunna uu sheikh lislaam uu leeyahay uuna kaga hadlahayo wadada dadka ahlu sunnaha ah ay qaadahayaan ay ku radinayaan ama ay kaga jawaabayaan ama ay ku saxaxayaan khaladaadka firiqda baadiyeysan ay isticmaalaan waxaa la mida masalan kitaabka la yidhaaho nahju rashaad fi nadmi اlictiqaad uu leeyahay sheikha la yidhaha yusuf bin moxamed asurmari alxambali oo min culamaa alqarni athaamin alhijri ah culamadii qarnigii sideedaad ka mid ahaa marka kelimada minhaaj iyo nahaj aad baa loo isticmaalay waxaana loo isticmaalay inay tahay macnaheedu wada cad oo lagu soconayo kelimada shirca iyo minhaaj maalan asheekh shacraawi raximah allahu tacala uu kala qaadahayaa wuxuu leeyahay ashirca waxaa weye macnaheedu adariiqu ila almaa waa wado biyo ku gaarsiinaysa ama biyo dhex marta ama biyo lagu gaaro bayna wuxuu leeyahay almanhaj waxa weeyaan alariiqu fi lardi alyaabisa waa wado dhul biri ah ama maaragtay anbiya maarata aan biyo lahayn ama aan bad ahayn ama hobi lahayn waddo qaadayso ballaaran weeye marka wuxuu leeyahay shircaduna waxa weeyaan waddooyinka xagga biyaha ku dhammaanaysa oo biyaha looga dhacayo tana waxa weeye waddooyinka meelaha marmaran ama biriga a maraysa weeyaan siday noqotaba calaa kulli xaal kelimadaas macnaheedu luqo ahaan asalkeedu waxa weeyaan waa waddo cad oo waadix ah oo la caddaynayo oo la qaadayo weeyaan runtii waan sidaan u dooranay in jamaacadan ay caddayso waddadai ku socoto waddada caqiidadeeda ah waddada dacwadeeda ah waddada camalkeeda ah markii manhaj la yidhaaho saddex nooc ayaa loo kala qaadaa manhajka ictiqaadka ku tacalluqa iyo manhajka fahamka diinta ku tacalluqa ama loo yaqaano manhaj alistidlaal ama manhaju alfahmi والنظر والاستنباط بالإلها سيد دينت لو فهم هيو سيد دينت لو استنباط هيو أيضا ما ركتي ومنهج كلويان وحصد هي منهج الدعوة منهج كالدعوة ذا لو هذا يكسن هيو منهج التغيير منهج كمركب وحل بدل هيو وضدك وناق لو يريو وحمات لو يريو ومسلمين ما تحب بعينهم inay bedelaan wax badan oo khaldan marka in maanta ummadda muslimka ah wax ka khaldan laga bedelo oo wanaagga loo bedelo oo dulliga laga bedelo oo cizi loo bedelo tafaruqa laga bedelo jamaaco iyo midnimo maaragtay loo bedelo dacfiga laga bedelo oo awood loo bedelo macsida laga bedelo oo daaco loo bedelo khuraafaadka laga bedelo caqiide fiican loo bedelo waxaasoo dhan manhaj bay u baahan yihiin marka manhajkaas ama ha noqdo caqiidada ama ha noqdo xagga fahamka diinta ama ha noqdo xagga dacwada iyo bedelitaanka ummadda eh waa inuu salafi ahaado ayaa laga maarmaan ah waana isku xiran yihiin saddexda manhaj oo qofku mar haddii caqiidadiisu salafi ay tahay waxaa laga maarmaan ah in fahamka diintuna uu salafi noqdo sidoo kale dacwaduna ay salafi noqoto ayaa loo baahan yahay waana isku xiran yihiin maxaa yeelay diintiinu diin kaamil ah weeye oo haddii caqiido ka hadashay waxay ka hadashay sida diinta loo fahmahayo waddada loo qaadayo sida ummadda loo bedelahayo edan waa ka hadashay marka diin shaamila weeyaan nebigana sala allahu calayh wasalam waa nebiga lagu dayanhayo salafu saalix oo saxaabada iyo taabiciinta iyo taabic taabiciintan ayagana waa lagu dayanhayaa oo nebigu sala allahu calayh wasalam dhaxalkiisii iyo diintii uu keenay iyo qowlkiisii iyo ficilkiisii iyo siiradiisii ayay noo soo guuriyeen waa in ay dabaqeen marka fahamkii ay fahmeen iyo siday u dabaqeenna waa looga dayanayaa marka diin kaamila weeye oo siday ku timid nusuusteedii iyo fahamkeedii iyo cilmigeedii camalkeediiba in la soo guuriyo oo lagu camal falo oo la qaato ayaa loo baahan yahay marka sida caqiidada looga qaadanayo sida axkaamta salaada looga qaadanayo sida axkaamta soonka looga qaadanayo ayaa waxaa loo baahan yahay in maar iyadana looga qaato xagga diinta fahamkeeda sida loo fahmahayo diin sida loogu dhaqmahayo sida loo dabaqahayo sida dacwada loo fidinayo kulligood in maar la qaato oo nebiga sala allahu alay wasalam iyo salafki saalixa ah laga soo miin guuriyo ayaa loo baahan yahay marka diin kala qaarqaaran oo qofka uu leeyahay caqiidadeydana xaggan ka qaadanhayaa fahamkana xaggaan la aadahayaa ama caqiidadeydu maxaanku yidhi waa noocaas fahamkayguna waa noocaas dacwadeyduna waa nooc kale oo kala jaadjaad ah wax soconaya maaha shay dhammaystiran oo hal meel u noqonaya ayaa loo baahan yahay oo ah manhaju salaf saalix fi lcaqiida manhaju asalaf saalix fi lfahmi wاlnadari wاlistidlaali والاستنباط إيه فهم منهج السلف الصالح في الدعوة والتغيير maxay nabigu sal allahu calay wasalam ummad buu soo saaray diin buu fidiyey ummad buu mideeyey دعو فيديي حبضا بوقبتي سيدو كلا صحابة يسو سيدي بيالان الخلفاء الراشدين وضضي بيقادين مركا وضضا أمد لغسو صاري شلي إن مانت لغسو صاري كرو ومانت لغم مدين كرو أيا أهل دي شيء عبد لغني سايو اسكو واضح marka labadaas nooc saddexdaas nooc buu kala baxaa manhajku waana isku xiran yihiin weeye oo itibaacna la amray oo nebiga sal allahu alay wasalam in la raaco ilahi subxana watacaala uuna amray ayaa wuxuu keenayaa in manhajkaagu caqiidadiisu ay ay wadadaa qaado xagga fahamka diintu ay wadadaas qaado xagga dacwaduna ay wadadaas qaado weeye marka itibaaca iyo rumaynta nebiga sal ly slam la rumaysan yahay oo la raacahayo oo tawjiihaadkiisa la qaadanayo oo saxaabadii uuna amray inaan ku dayano iyo salafkii saalix aha uuna amray inaan ku dayano la raacahayo ayaa nagu khasbahaya in halkaas loo cesho caqiidada loo cesho fahamka diinta loo cesho ku camalfalka iyo dacwada lafteedana halkaas loo cesho ayaa laga maarmaan ah manhajkani waa mufasalka ahi midkii hore aan soo sheegay wax badan kama gadisna laakiin waa tafsiiliyey mujmalkiibuu tafsiiliyey xoogaa wixii maaragtay caruursanaa ayuu maaragtay kala saarsaaray runtii baahi ayaa keentay baahidaasoo ah saaxada iyo majaalka dacwada soomaaliyeed iyo caalam islaamigaba waxyaalo badan iyo afkaar fara badan baa isdhex maraysa oo la kala fahmi laayahay marka in xoogaa runtii aada loo cadeeyo oo hoos laga xariiqo waxyaalaha muhimkaa oo xuruufta la dhibceeyo oo wax kasta farta lagu fiiqo ayaa loo baahday si maar manhajku waadix u ahaado waxyaalaha masalan la odhan karo maxaan ku idhaahaa maaragtay maaragtay haddii xataa la yidhaaho waxbaa laga bedelay ama waxbaa cusub la yidhaaho hadda waxaa weye saa la socotaan dacwada fidinteedu maar inay dacwadu fido oo diinta loo noqdo ayaa harta maarata ayuu hadafku yahay laakiin wasiilada la isticmaalayo iyo sida waaqac loo muwaajahaynayaa waa si isbedesha oo haba sida munaasabka ah ayaa laga abbaarahayaa marka taasa waxay keenaysaa in masaajisha qaarkeed maaragtay siyaabo kale loo tacbiiriyo manhajkani wuxuu ka kooban yahay dhowr iyo toban baab buu ka kooban yahay baab kastana cinwaan gaara ayuu leeyahay faqrado ama sadaro ayuu ka kooban yahay marka baabka macnihiisa waxaa la fahmahayaa markii dhammaan la akriyo faqrooyinkaas baa la fahmahayaa maxaa yeeley anagu hadda kitaab ahaan looma qorine nooc maaragtay nambaro oo kale ayaa loo qoray marka qofku inuu hal nambar la boodo maarata dhib baa ka imaan kara fahamka khaldami kara marka baab kasta markii la akriyo macniha loola jeedaayo waa ku dhamaystirmahaya insha allahu tacaala laakiin haddii hal sadar la akriyo ama laba sadar la akriyo macnihii iyo ujeedadii inaadan gaarin ayaa laga yaabaa tan kale waxaa weeye guud ahaan manhajkani in lawada akhriyu u baahan yahay laga bilaabo baabka koowaad ilaa baabka u dambeeya oo maxaan ku idhaahaa aan kaga hadlanay umuuro muhiim ah oo ay ka mid tahay masalada jihaadka iyo waxa la midka ah maxaan ku idhaa baabka u dambeeya baabka lix iyo tobnaad weeye marka lix iyo toban baab buu ka kooban yahay baabka u dambeeya laga gaarayo iyo midka laga bilaayo kana horeeyaay dhammaantood isku xiran yihiin si musalsal ah ayay iskaga farcamahayaan marka qofku inuu si deganaan leh u akhristo u fahmo ayaa loo baahan yahay oo qofku uusan hal faqro ama hal noqdo uusan la boodin ayaa lagaba maarmaan ah insha allahu tacaala muqadimadaas kadib waan iska bilaaban doonaa haddii ilaahi subxaana wa tacaala uu yidhaaho baabka koowaad wuxuu ka hadlahaya albaab alawal algaayatu walhadaf walaalayaal waxaa laga maarmaan ah qofku inuu hadaf yeesho qofku inuu ujeedo yeesho waa shay laga maarmaan ah ka insaan ahaan insaanku caqli buu leeyahay tasarufaadkiisoo dhan ujeeday leeyihiin qofka muslimka gaar ahaan hadda isagu waa muslim kasii gaar ahaan qofka daaciga ah kasii gaar ahaan jamaacada dacwiga inay ujeedooyin leedahay ama haayada ay u socotaa ay u caddahay ayaa laga maarmaan ah marka haayada iyo hadafka waan kala qaadaynaa haayadu waxa weeye waa waxa u dambeeya oo waxaan oo dhan loo samaynayo waxaan maxaa loola jeedaa waxaan maxaa lagu raadinayaa waxaan maxaa lagu doonayaa walaalayaal dacwadan iyo dadaalkan waxoo lagu dooni mahayo in adduun la qabsado lagu dooni mahayo in dad maxaanku lagu maamulo lagu dooni mahayo waxa weeyaan irdaa allah tacaala ilaahi subxaana wa tacaala oo la raali gelinhayo oo xaqa uu nagu leeyahay ee la gudanayo diintan xaqeeda la gudanayo ayaa loola jeedaa marka waa gaayat lgaayaat sida laga soo wariyey culamadii hore ducaadda ahaa sida xasan bna raxima allahu tacaala uu lahaa maaragtay allahu gaayatuna marka ujeedadeena waxaa weeyaan aan u fog oo u sarraysa oo wax kasta soo hoosgelahayaan waa ilaahi subxaana watacaala loo raaligeliyo isagoo aan xaqiisa la guto weeyaan isagoo jannadiisa la helo isagoo naga raali noqdo weeye oo fadaabtiisa la helo weeye haddii marka midaas maaragtay ta ujeedadeenna waxa kala dhammaan waa soo hoosgelahayaan marka ilaahi subxaana watacaala waxa lagu raaligelinaya waxaa weeye in isaga cibuudiyada addoonnimada loo keli yeelo oo keligiis la caabudo oo maaragtay yani keligiis addoon loo noqdo waxaa lagu raaligelinayaa nebigiisa sala allahu calayhi wasalam oo la raaco oo xaquu mudan yahay maaragtay la siiyo taasoo ah kelimatu tawxiid kelimada tawxiidka oo diinta lagu soo galaay waxay tilmaamaysaa ilahi subxana watacala keligiisa oo la caabudo oo cubuudiyada iyo maaragtay yani cibaadada iyo maaragtay uluuhiyada lagu gaar yeelo waddada loo marayo uluuhiyadaas iyo cubuudiyada loo marahayo oo xaqeeda la gudanhayo iyo sida maaragtay loo abbaarahayaana si iska furan maahane waa si xadidan oo ku dayasho leh waa nebigeena sala allahu alay wasalam looga dayanayo wey asagaa rasuulka ilaahi ah waxaan kaloo ilahi subxana watacala ku raaligelinaynaa ama hadafkeena uu yahay in ummadda loogu y dacwat lumma in ummadda loogu yeero ilaa iqaamati diin illahi subxaana wa tacaala ummadda in loogu yeero inay ilaahay caabudaan oo ilaahi subxaana watacaala ay raaligeliyaan oo xaqa ilaahay ay gutaan oo addoommo ilaahay ay noqdaan subxaana wa tacaala oo diinta ilaahay shareecadii ilaahay ay isku xukumaan ayaan ugu yeeraynaa marka midtan si gaar ah ayaa hadda loo tilmaamayaa oo guud ahaan dee cubuudiyada ilaahay bay soo gelaysaa ilaahay loo addoon noqdo ayay soo gelaysaa laakiin ummadda muslimka maadaama ay qafla ka gashay oo xoogaa lagala dagaalamay inay maarata ummad jirta noqdaan oo lagala dagaalamay inay diintooda ku dhaqmaan ayaa xoogaa ayada si gaar ah loo tilmaamayaa laakiin guud ahaan waxaa weeye hadafkeyn anagu in dadka muslimiinta ah ama guud ahaan bani aadamkaba in allaha abuurtay loo addoomiyo tacbiid nnaas lirabbi nnaas dadka in addoommo looga dhigo rabbiga abuurtay dadka in loogu yeero in ilaah subxaana watacaala ay caabudaan oo cibaadad u khaalis yeelaan oo addoommo ilaahay ay noqdaan loogu yeero weyaan marka midkaas waa hadaf caam ah waxaana soo hoosgelay wax kasta oo maaragtay ilaahayna amray waa soo hoosgelayaan in dowlad islaami ah la noqdo oo shareecada lagu dhaqmo waa soo hoosgelaysaa in diinta la oogo in macruufka la isfaro in munkarka la iska reebo marka dhammaan waxaasoo dhan maaragtay waa ahdaaf juzi ah weeyaan laakiin hadafka caamka waxa weeyaan tacbiid nnaas lirabbi nnaas weeye runtii waana kelimadda lala soo diray alambiya lala soo diray weeye oo nabi kastoo lasoo diraa waa isagii oranhayay ana cibudullah maa lakum min ilaahin hayruh nabi kasta wuxuu lahaa ilaahay keligiisa caabuda marka ilaahay subxana watacaala oo la caabuda runtii waa kelimad aad maaragtay waa lafdi yar laakiin macno ballaaran weeye waxaa soo hosgelahaya imaadat ladaa can ariiq wadada oo qashinka iyo qurunka laga xaaqo laga fiiqo waa soo gelaysaa tawxiidka u sarreeya waa soo gelayaa dowladdii baa soo gelaysa siyaasaddii baa soo gelaysa qof kasta meeshiisa inuu ilaahay ku caabudo oo xaqa lagu leeya uu guto ayaa runtii maaragtay soo gelaysa dadka qaarkood ayaa waxaa laga yaabaa inay yidhaahaan jamaacaadka qaar ayaa waxay maaragtay ay qortaan iqaamat alkhilaafa islaamiya oo kale bay qortaan ama iqaamat dowla islaamiya oo kale bay qortaan tii maxaa loo qori waayo runtii ma kala foga iqaamatu diin illahi subxaana wa tacaala iyo taxkiimu sharcihi maaragtay waa shay runtii isku xiran weeye wax kala fog maaha waana juzi weeyaan khilaafo iyo dowlad shay juzi ah weeye oo tacbiid innaas lirabbi nnaas ayay soo hoosgelaysaa marka lafdiga sharciga ah mustalaxaadka sharciga oo manquulka ah oo qur-aanku waxa ku soo arooray ama ku soo arooray maaragtay axaadiista nebiga sala allahu alay wasalam in la isticmaalo ayaa maaragtay yani ka tuhmo yar ama ka dhib yar in alfaad kale maarata la isticmaalo tan kale waxaa weeye si aan dadka qaarkood u malaynin haddii dowladda maaragtay ay hagaagi weydo ama sharciga la oogi waayo hadda waa la fashilmay si aan lagu malaynin ayaa waxaa anagu u doorannay hadaf aan dhammaanaynin oo aan dhacaynin oo ah in dadka loogu yeero inay wanaagsanaadaan oo ilaahay caabaan subxaana wa tacaala oo shareecada ilaahay ay isku xukumaan in dadka loogu yeero in ilaahi subxana wa tacaala ay caabudaan oo tacbiidu naar lirabbi nnaas marka qofka ilaahay caabudahayaay ama baadiye ha joogo miyi ha joogo magaalo ha joogo meheradiisa ha joogo maamul ha hayo wadada ha marahayo nin kasta ee maaragtay tabartiisa iyo awoodiisa iyo nicmada la siiyey in ilaah ku caabudo ayaa ku waajiba marka annaga ka jamaaca ahaan inaan xaqiijinaa la rabaa in qof kasta xaqa ilaahay uu guto isagoo ku gudanaya mustawaha ku waajibka ah oo tabartiisa ay maaragtay ay gaarayso awooddiisu ay soo taaban karto taasoo runtii keeni karta in qofku uu shaqo aan dhammaad lahayn uu galo oo maaragta qofkii aan tukanin tukadaay waa hadaf xaqiiqoobay qofkii oo xalaasha isticmaala waa hadaf xaqiiqoobay qofkii oo iska ilaaliya xaaraanta qofkii oo kasoo guura macsida usoo guura daacada waa hadaf la gaaro weeye marka ujeedada keliya in la yidhaaho maaragtay maxaan ku dhaha khilaafo keliya aan oogeynaa oo halkaa lagu soo koobo hadafka xooga inuu yahay jus gaar ah oo si gaara laiskugu mashquulinhayo ayaa moodaaya waxaa ka ballaaran oo aan dhammaanaynin oo aan laga daalaynin tacbiidu nnaas lirabbi nnaas marka ereyga asaga ah ama dacwat lumma ilaa cibaadati illahi subxaana wa tacaala loogu yeero kadibna qof kasta meeha ku soo aada si gaara horta loogu fiiqo ayaa runtii ka caamusan marka taas ayaan ula jeednaa xagga kaayada iyo xagga hadafka marka kaayada ayadu waxa weeyaan waa ujeedo fog oo maaragtay ku xiran aakhirada ku xiran weeye oo macnaheedu yahay adduunka ama wixii ha la waayo ama ha la helo ama ku guulayso ama ha ku guulaysanin laakiin maadaama aad niyadaadu ay fiicnayd wixii tabartaada ahna aad samaysay ajarkii iyo kaayadii waa leedahay ama hadafku waxaa weeye hadafku waa shay la doonayo in adduunka lagu xaqiijiyo weeye waa la heli karaa waana la waayi karaa marka labada shay in la kala saaro ayaa loo baahan yahay baabka labaad waxaa weeyaan caqiidadeenna iyo manhajkeena si kooban ayaa meeshaan runtii ugu ishaaraynaa caqiidatunaa wa manhajunaa caqiidatu wa manhaji salafi saalix caqiidadeenna iyo manhajkeenna waa manhajkii iyo caqiidadii salaf saalix asalaf saalix waxaa weeyaan waa dadka lagu magacaabo asxaab alquruun almufadala saddexda qarni oo fadliga badnaa oo nebigu sala allahu alay wasalam uu ammaanay uu yidhi khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum oo saxaabadii ah iyo taabiciintii iyo taabic taabiciintii ah oo diintan fahamkeeda iyo cilmigeeda iyo camalkeeda iyo dhaxalkeeda runtii aada looga dambeeyo dadkaas ayaa maaragtay ayaa caqiidadeenna iyo manhajkeennu ku xiran yahay marka asalaf saalixna waa la yidhaahaa ahlusunna waljamaacana waa la yidhaahaa oo macnaheedu yahay kuwii sunnada nebiga sala allahu calayh wasalam raacay oo ku dhegay waljamaacana waxaa weeyaan kuwii jamaacada ahaayoo isku xirnaa oo aan kala tegin oo manhajka asagaa aad u wada haystay weeyaan marka saxaabadaa kow ka ah nebigu sal sl wadadiisii bay hayeen waana ku kulansanaayeen marka waxaa weeya in xaqa ee lagu dhego laguna kulansanaado xaqa asaga ah oo aan lagu kala tegin waa shay maqsuuda weeyaan marka altawasuku bilxaqi walijtimaacu calayh sida ilahi subana tacala uu leeyahay wactasimuu bixabli illahi jamiican walaa tafaraquu marka manhajkeenu waa noocaas weeyaan fil cilmi xagga cilmiga cilmigeennu waa cilmigii salaf saalix laga soo guuriyey ahlusun laga soo gaaray weeyaan cilmi cusub ma keenayno cilmigaasna waa cilmi manquula weeyaan qur-aankoo maxfuud ah sunnada iyadana maaragtay sidoo kale maxfuud ah aqwaashii culummada bixamd illahi tacaala oo badankeed maxfuud ah marka cilmigan diintani waa diin maxfuud ahoo xujadeeda iyo asaasiyaadkeeda iyo nusuusteeda kuwa maxfuud weeye marka xagga cilmiga baan u noqonaynaa xagga camalkana camalkii salaf saalixa baan u noqonaynaa wixii ay sameeyeen oo laga soo gaaray oo nebigu sal allahu calayhi wasalam ay ka soo guuriyeen ayaa runtii aan samaynaynaa ayaan ku dayanaynaa iyo wal istidlaali xagga diinta fahamkeeda ayaga lagu dayanayaayo maxaa daliilah maxaan daliil ahayn adilada lafteeda sidee loo kala horumarinaya haddii loo baahdo sidee loo kala rajaxaya haddii loo baahdo marka diinta cilmigeeda iyo ku dhaqankeeda camalkeeda iyo fahamkeedaba iyo dadka loogu yeeraaba halkaas ayaa lagu noqonayaa bixamdi illaahi tacaala waxaa ilaah subxaana watacaala looga mahadnaqahayaa manhajkaas iyo caqiidadaasi wax qoran weeye wax maaragtay maxfuuda weeye qur-aankeena kariimka ah waa mutawaatir waa maxfuud sunnada ayada runtii waa laga shaqeeyo ayadana sidoo kale maaragtay maxfuud weeye aqwaashii culimmaduna bixamdi illaahi tacaala waa maxfuuda waa manquul weeye marka intaas ayaaba naga badan haddii ayadaa la fahmo oo lagu camal falo dadka loogu yeero ayada ayaa naga badan marka labadaas baab ayaa insha allah tacaala waxaan ku koobanaynaa maarata darsigeena koobaad ama xalqadeena koobaad insha allah tacaala xalqada labaad waxaan ka bilaabi doonaa biidn illahi tacaala baabka saddexaad wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullah wabarakaatu